wasaaradaha cadaaladda iyo amniga dowlad goboleedka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ku qabtay kulanka bilaha ah ee bahda cadaaladda iyo amniga kulanka oo si joogto ah loo qabto bil kasta ayaa diiradda lagu saaray xoojinta wada shaqeynta hay-adaha amniga iyo cadaaladda dardargelinta adeegyada garsoorka iyo sidii loo horumarin lahaa helitaanka cadaalad loo siman yahay kulanka oo ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiin ka kala socda maxkamadaha xeer ilaalinta booliiska xabsiyada maamulka degmada ururada bulshada rayidka ah iyo bahda garsoorka ayaa waxaa si gaar ah diiradda loogu saaray caqabadaha ka jira hanaanka garsoorka iyo amniga iyada oo laga dooday xalalka suurtagalka ah iyo qorshayaasha horutobinta u leh wasaaradaha cabdulaahi cabdulqaadir aadan qaanuuni agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda jubbaland oo kulanka daafuray ayaa faahfaahin ka bixiyey qodobada kulanka looga hadlay wasaaradaha cadaaladdiiyo amnigu run ahaantii xiriir toos ah oo qoto dheer ayay leeyihiin iyagoo ka wada shaqaynaya maadaama yihiin laba hay-ad oo muhim isku ah oo ka wada shaqeeya dhammaan howlahaas booliiskii asluubtii garsoorkii sidii loo gaarsiin lahaa wasaaradda cadaaladda iyo amnigu waxay ku dadaalayaan sidii reer jubbaland dhammaan amin ay u heli lahaayeen cadaaladna run ahaantii ay hawshaas u heli lahaayeen baahiyaha reer jubbaland ay noqon lahaayeen kuwo laga jawaabo wasaaraduhu marka xafiisyada kaliya ma joogaan sidii shalayba inoo dhacay kulankai bilaho kale bulshada ay dad boqolaal ka badan ay ka soo qayb galaan dadkaas oo loo ka soo bandhigaya caqabadaha amniga iyo cadaaladda haysada markhaati ka tiya shalay ugu dambeysa dhacaysay lagula xisaabtamayay laamaha cadaaladda iyo amniga cabashooyinka lagu soo bandhigayay waa ku mahadsanyiin akhyaarta run ahaantii laftirkooda bulshadu dowr weyn bay ku leedahay cadaaladda iyo amniga dowladda keliya ma aha run ahaantii shalay waad arkayseen kulankan qabanaynay maanta waad arkaysaan sida ay bulshada laftirkooda dowr weyn ugu leedahay dowladduna waxay diyaar u tahay isla xisaabtanka inay bulshadeeda dhegaysato sababta ah dowlad aan bulshadeeda wadanin ma aha dowlad jirta mar walba annaga waxaa hormuud noo ah bulshada reer jubbaland oo dowladnimada iyo cadaaladda run ahaantii iyo hormuudna hawshaas u ah kulankeenna marka bilaha ah arrinkaasoo falanqeeya waxaan rajaynaynaa in si fiican oo calolofiyow oo maskax furan la isku waraysto caqabadaha aan halkan sheegno waxaan rabnaa saddex inaa u qaybino kow horta maxay wasaaradaha laftirkoodu qaban karaan laba bulshada laftirkeedu maxay qabanaysaa bulshada laftirkeedu daawado ma aha keliya ah hay-ado iyo waxaan ka rabnaa keliya wasaaradaha aad waxaan ugu mahad celinaya runaantii waxaan arkaa dallada haweenka nabadda ee magaalada kismaayo oo dadaal badan run ahaantii sameynaya gudiyadii kaafa arkaa guddigii baak baa arkaa run ahaantii hay-addii qaxootiga arkaa oo si xilqaan zaa'ida u wada laftirkooda oo hawlo badan iyagaa meesha ka sheegi doona laftirkooda hawlaha ay wadaan sida ay u dadaalaan ee cadaaladdiiyo amniga ay uga shaqeeyaan iskuna xilqaamaan hawlahaasoo kale sidoo kale midda saddexaadna hay-adaha laftirkeeda saaxiibada la-ah cadaaladdiiyo amnigaba in laftirkooda kulammadan waxa ka soo baxa ay ku baysgareeyaan baahida